bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku soo bandhigay shirka istaamka dalalka carabta mowqifka soomaaliya shirka hanaanka wadashaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka oo muqdisho ka furmay guddoomiyaha gobolka banaadir oo iskaashatada kulumaysatada ku wareejiyay qalab loogu talagalay inay ku kulumaystaan booliska soomaaliya oo aameer ka soo saaray baraha bulshada isticmaalka dharka ciidanka warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan rumaaniya oo noqotay waddankii labaad ee neeto ee daroniska ruushka uu ku xadgudbo hawadooda
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirmadaxeedka deg dega ah ee dowladaha carabta iyo islaamka oo lagu qabtay magaalada dooxa ee dalka qatar kaas oo loogu hadlayay weerarka israa'iila ay ku qaaday dalkaasi qatar madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida dowladda federaalk soomaaliya ay u barbartaagan tahay dowladda iyo shacabka qatar xilligan adag isagoo muujiyey in weerarka uu yahay xadgudub lagu sameeyey dhammaan dalalka carabta madaxweyne xasan sheekh oo adkeeyey muhiimadda midnimada iyo iskaashiga dalalka carabta iyo islaamka ayaa dul istaagay mowqifka taariikhiga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ka garab taagan yihiin walaalahooda falastiiniyiinta ah oo la dhibaataysan gumaadka iyo gumaysiga ay ku hayaan yuhuuda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin midaysan oo lagu xaqiijinayo hirgelinta dowladda falastiin ee caasimadoodu ay tahay qudus waxa uuna soo bandhigay in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo mabda'a sharciga caalamiga ah iyo go-aanada qaramada midoobay si loo joojiyo falalka gardarada ah israa'iil loona ilaaliyo xasiloonida gobolka shirka hanaanka wadashaqeynta tirirka qorshaha isbeddelka qaranka ayaa muqdisho ka furmay maxamed iidle ayaa muqdisho kasoo diray waaxda isku duwidda deeqaha ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir socon doona muddo afar maalmood ah oo ku saabsan hanaanka wadashaqeynta tirirka qorshaha isbeddelka qaranka maalinta ugu horreysa shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray tirarka isbeddelka maamulka dowladnimada iyada oo si gaar ah looga hadlay dib u egista dastuurka dhismaha nidaamka federaalka xoojinta ka qaybgalka bulshada iyo dib u heshiisiinta iyo nabadaynta shirka waxaa si rasmiya u furiyay agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda soomaaliya maxamed dahshire waxaana uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiimka u tahay in natiijooyinka hanaanka wadashaqaynta tiirarka la waafajiyo mudnaanta qorshaha isbeddelka qaranka si looga gaaro horumar muuqda oo la taaban karo maanta waa maalin kale oo waxaa noo bilowday shirka hanaanka wadashaqaynta tiirkan la yidhaahdo dowlad wanaagga shir afar maalin socon doona oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda qorshaynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda oo iyagu shir guddoomiya shirarka kan hasaate waxaa kaloo ka soo qayb galay wasaaradihii kale ee tiirka mideeya yaa ka soo qayb galay waxaa shirkan kaleoo nagala soo qayb galay maanta deeq bixiyaasha oo iyagana qayb ka ah shirkan sidoo kale hay-adaha un-ka yaa nagala soo qayb galay iyo bulshada rayidka ah akademiga akademiyada dadka shaqeeya o dhan intaa yaa nagala soo qayb galay shirkan waxaan rajaynaynaa inay wax badan noogala soo baxaan wuxuu shirkan daba socdaa qorshaha isbeddelka qaran tiirka dowlad wanaagga taasoon rabno inaan bal iskula xisaabtanno kow fiirino waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha aan rabnay inay noo qabsoomaan bilaha soo socda saddexda bilood ee soo socota halaydmo shirarkan waa shirar aada muhiim u ah kaasoo sameeya isku xir dhinaca hay-adaha ay qusaydo tiirkan haddaan halkan uga hadlayno berito waxaan qaban doonaa oo sidoo kale arki doontaan tiirka dhaqaalaha yaa yaa xigi doona haddana tiirka maxaa la yidhaahdaa dhisidda karaanka aadanaha yaa yaa xigi doona iyo ugu dambayntii tiirka cimilada iyo yaa yaa isagan ugu dambayn doona shirarkan waxaan u qabanayna waxay tahay marka in wada shaqayntu aan adkayno dowladda dhexdeeda ah daaqbixiyaasha ah iyo weliba dhinaca un-ka yaan shirarkan u qabanaa maantana shirkaa halka ayuu noogu dhammaaday oo uu micnaha si guul leh yaan u soo gebagabaynay maalinta xigtana waad nala joogtaan haddii alla idmo waan idinla wadaagi doonaa akhbaaraha iyo waxyaabaha shirka ka socda aad ayaad markale u mahadsan tihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa iskaashatada kalluumaystada ku wareejiyey qalab loogu talagalay inay ku kalluumaystaan axmed cabdikariinna ayaa inoo faahfaahinaya guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa iskaashatada kalluumaysiga waxauu ku wareejiyey agab kalluumaysi xaflad lagu qabtay gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir oo ay ka qayb galeen madaxda gobolka banaadir mas-uuliyiinta hay-adda faw ee soomaaliya ayaa iskaashatada kalluumaysiga waxaa lagu wareejiyey agab kalluumaysi oo isugu jira soolarka cabcadda laga dhaliyo qaboojiyaasha loo isticmaalo kalluunka bateriyada doomaha kalluumaysiga waxaana arrintani iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo faw tallaabadan ayaana looga gol leeyahay in lagu dhiiri geliyo kalluumaysatada dalka agaasimaha waaxda kalluumaysiga iyo khayraadka buluugga ah ee maamulka gobolka banaadir basiima ilyaas ayaa faahfaahin ka bixisay
waxaa ka mid ah qowmiyaal soolaro biyaal ku shaqeeya baraha baarayaasha loogu talagalay dowladda dadka maaragtay kalluumaysatada doonta malaya kusoo dabaan adigii maadaama xilli ugu digan tahay baarayaal markaas loogu talagalay sidoo kale waxaa ka mid ah qowmiyaal markii malayga lasoo bixiyo lagu shubo intileegaasiyaadiista dadka malaya markii lasoo bixiyo alaab iyadoo carada looga ilaalinayo marka intii qowmiyaha ingiriiska intaa la gaarsiiyey badda lasoo bixiyo malaya
qaar ka mida iskaashatada kalluumaysiga iyo agaasimo ku-xigeenka tiyaatarka qaranka abwaan maki ayaa arrintani ka hadlay
waxaanu faraxsannahay sida sharaftiyo si haleeno lagu soo dhoweeyey gobolka banaadir eena loogu maamuusayo maxeeday firiishada iyo alaabta agabka kale ee doomaha maasha allah in walba ay kasoo qayb gashaan waa salaamaya gudoomiyaha callee waa mahadsan tahay kheyr allah ku siiyo mugaawow magaalada dhan haddaan marino waxay u eg tahay magaalo guddoomiye gobol leh warlaamiya jabay muungaabaa ka hadla le ninka muungaabaa ka hadla dili laba iska hurdaaba war kalaba ma laha hurdo hurdaa ka soo baxaysa marka guddoomiyow saakay waxaan kaaga mahad celinaynaa haddaan nahay iskaashatooyinka soomaaliyeed ee kalluumaysiga dankulmis la-aamin iyo shirkadaha kalluumaysiga sida aad micnaha u tixgelisay iyo sida aad maanta ay rabtay inaad qalabkooda ugu wareejiso ayagana ay ugu faraxsan yihiin xafiis gobol banaadir inay soo galaan iska dhaafe albaabka gobolka xataa micnaha qaabka aan ku dhimaadno waa adkaa jirtay maantana ilahi waxaan uga mahadinaynaa inaan guddoomiyihii gobolka muungaab aan kasoo horjeedno iyo baabubuura iyo hay-adda faw iyo agaasimaha micnaha kalluumaysiga iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada cabdicasiis cismaan yarow kulligiina waa mahadsantihiin aan leeyahay guddoomiyahow mugaabow waxaan aniga aan ballan qaadaa hadduu ilahi raalli ka noqda haddii aan ahay guddoomiyaha iskaashada dankulmis haddii doorasho qof codbi la yidhaahdo oo gobolka banaadir loo tartamaayo guddoomiyahana ma teri karo inaa adiga tahay oo aan codka kugu shubayn guddoomiyaha gobolka walaalkayga mugaab oo hadda garabkayga joogo markuu yimaado roobabkan waaba iska da'aan waaba iska da'aan waaba iska da'aan marka waa u ducaynaynaa siduu idinka farxiyey asna ilaahay a ugu farxiyo he adii keenta iyadana faaw iyadana waa mahadsantahaan leenahay laakiin walaalkeena waa u ducaynayna faawna waxaan leenahay waa mahadsantayn guddoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi waxaa naga go'an taageerada kalluumaysatada dalka weliba si daafuran waxaan ugaadinayaa agaasinka waaxda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga maamulka gobolka banaadir iyo hay-adda faaw iskaashiga wanaagsan iyo wadashaqaynta wanaagsan ee dhex martay ee suuragelisay in maanta halkan aan runtii ku qabanayno munaasabad lagu guddoonsiinayo ganacsatada yaryarta ah gaar ahaan qeybta kalluumaysatada qalab muhiim u ah shaqooyinkooda ee la xiriira kalluumaysatada marka aad aad aan u faraxsanahay arrintaasna waxay ku salaysan tahay daahfurnaanta iyo daacadnimada maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay wax walba in si wanaagsan looga shaqeeyo oo daah furan mana la siinaayo dad la iska soo qorqortay oo xaafadaha laga soo qorqoray waxaa la siinayaa dadkii u baahnaa oo shaqadaas iyagu ka shaqaynaya oo ganacsigaas lahaa booliska soomaaliyeed ayaa awaamiir ka soo saaray baraha bulshada iyo isticmaalka dharka ciidanka cabdiqaadir ismaanna ayaa muqdisho ka soo diray ayaa hogaanka barista dembiyada ee c a d da halkaasi oo uu maanta shir jeeda ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed taliska ciidanka booliiska ayaa waxa uu awaamiir uu ka soo saaray isticmaalka baraha bulshada iyo xirashada dharka ciidamada xiliyada la joogo munaasabadaha qabaa'ilka afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo halkan wariyaasha kula hadlay ayaa waxa uu ku dhawaaqay awaamiirta booliiska uu soo saaray isaga oo sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid walba oo ku lug yeelata cayda madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale shakhsiyaadka afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyo inaan la aqbali doonin in dharka ciidanka qaybahooda kala duwan in lagu tago xafladaha arooska iyo munaasabadaha qabiilka haddaba waa kan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo warbaahinta la wadaagay awaamiirta ka soo baxday booliiska soomaaliya dhammaan cid kasta oo isticmaasho baraha bulshada ee kala duwan noocay rabtaba ha ahaato waxaa la farayaa inay ka foojignaadaan waxyaabaha xadgudubka ku ah diintayna suuban iyo dhaqankayna soomaaliyeed waxaan kaloo rabnaa in laga fogaado wax walba oo dhaqanka iyo diinta liddi ku ah laga bilaabo maanta ciddii lagu arkana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono xeer ilaalintana ay hadda kiisas noocaasa u yaalaan waxaan u mahadcelinaa qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo horey kiisas noocaana intii qabatay maxkamadda geysay hadda xarunta aan joognay c i d na qayb ka mid ah ku xiran oo dad la soo qabtay ah oo arrimahaas loo soo qabtay maxaa ka mid a waxaa ka mamnuuc ah caayda ama aflagaadada shaksi hay-ad ama qaran loo geysto waa dembi cid kastana wixii hadda ka dambeeya meeshay joogtaa loogu tegi doonaa tallaabadoo laga qaadi doonaa iskudir isku dirka bulshada deegaanada kala duwan ee dad dalka cid walba oo abaabulaysa bulshada inay isku dirto ee lifeka usoo fadhiisanaysa wixii hadda ka dambeeya xeer ilaalintana waa ka furanyaa galalkooda tallaabadaasna booliiska iyo laamaha amniga waxaa la farayaa goobtoo jooga inay kusoo qabtaan faafinta sawirada iyo muuqaalada anshax xumada ah dadka beejadkooda la yaqaano ee taageera dhaqankayna suuba inay ku xadgudbaan muuqaalada sawirada faafiya ayagana tallaabo cada laga qaadi doonaa dhammaan laamaha amnigana way qabaan awaamirtaas goobtoo jooga in laga soo qabto sidoo kale faafinta sawirada iyo muuqaalada suurad xumaynaaya qarannimadayna iyo magaalooyinka aan ku noolnahay iyo amniga liddi ku ah dhammaantood ciddii lagu arkaa layma sheegin horay uma ogeyn muuqaalka waa iska duubay mamnuuc ay ka tahay kicinta bulshada si loo qalqalgeliyo amniga taasi kagabasho ma laha waa xeer ciidan amniga dadaa dhiigga u huray dadaa barlaahis u ah dhallinyaro soomaaliyeedaa adig kula dhalatay iyo midaa adig amni ku noolaato haddana qof macrofon mobile sita inuu meel tago oo amniga qalqalgeliyo cid laga aqbali karaa male awaamirta kaleoo aan rabno inaan ka digno waxaa ka mid ah dharka ciidanka dharka ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan inaan loo isticmaali karin xalfad aan qusaynin qarannimada ama qusaynin arrin dan guud ah ma jirto dharka ciidanka looma isticmaali karo loogamana qaybgeli karo xalfadaha qaranka ka baxsan haddii tol shiraayo dharkaaga ku tag hadduu wax kala jiraan dharkaaga ku tag dharka ciidanka in la suurad xumeeyaa mamnuuc waa wixii hadda ka dambeeya ciddii lagu arkana tallaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doonaa sidoo kale sidoo kale waxaan rabnaa inaan meesha laga saaro dadka isticmaala dharka ciidanka iyo qoryahooda ee tigtogga iska soo duuba askariga ku qoran qoriga ama dharka leh ee u dhiiba ee u dhiiba qofka shacabka ah ee ka soo duuba muuqaalka asaga iyo askariga waa ka sii dembi badan yahay asagan tallaaba laga qaadi doonaa askarigiina ruqsad waa ku mutaysan doonaa maxkamadna waa ku mutaysan doonaa waxaan kaloo rabnaa inaan u digno bulshada soomaaliyeed isticmaalka hay-adaha shirkadaha iyo cid kasta ee muuqaal duuba ah ee diyaarisa filimaanta quseeya ciidamada dharkooda waxaa la farayaa shirkadaha duuba ama muuqaalada sameeya inay fasax ka haystaan hay-adda dharka ay astaanta u leh dharka ay ku jilaayaan muuqaalada hay-adda astaanta u leh waa inay fasax ka qaataan ayna kor joogteeyaan hay-adaha isgaarsiinta u qaabilsan ama communication strategiga u qaabilsan hay-adda ay ka codsadaan ay ka codsadaan ogolaanshaha siiso sidoo kale bulshada soomaaliyada ku dhaqan gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba waxaa la farayaa dadka milkiilayaasha guryaha iska leh guriga dhallinyarada shanta ah lixda ah intay kiraysato balwadda ku isticmaasha sida haddaba kuwa xerxiran loo soo xerxiray milkiilayaasha guryaha waxaan u sheegaynaa in lacaayo life laga galo waxay waxay ka timaadaa guryo laysugu tago shiishadii waxyaababaas lagu cabo mamnuuc waayo milkiilaha guriga iska leh waa inuu og yahay dadka guriga ka kiraysanaya waxa ay yihiin marka horena uu kula heshiiyaa meeqaatiin hadday toban dhallinyaro ay yihiin waxay qabanayaan uu og yahay ma mamnuucen in ardayda soomaaliyeed xilliyada imtixaamaadka gelayaan meelaha iskuullada iyo masaajidda u dhow ay wada degaan laakiin dadka fisqiga iyo dhaqanxumada qololka u kiraysanaya milkiilayaashii lagu qabta ciidanka habeen iyo maalin ay shaqay doonaan tallaabaa laga qaadi doonaa ganaxna maamulka gobolka banaadir wuu ka soo saari doonaa isagana halkaad naga dhegaysanaysaanna waa rayida uusha horumarkana warka caalamka sida wararka sheegayaan rumaaniya ayaa sheegtay in diyaarad aan duuri lahaynna oo ruushka uu leeyahay ay ku soo xadgudubtay hawadeeda waa dalkii labaad ee neeto oo soo wariya duulaanka noocan oo kale ah diyaaradaha dagaalka rumaaniya ayaa ku jiray hawada iyaga oo isha ku haya weeraro oo ruushka ka geystay dalka ukrein sabtidiina soo dhaafay waxaana u suurta gashay in ay la socdaan diyaaradaasi meel u dhow xuduudda koonfureed ee ukrein sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda gaashaadhigga madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa sheegay in duulaanku aanu qalad noqon karin waxa uu ahaa balaarin cad ee dalka ruushka moscow kama aysan hadin sheegashada rumaaniya arbacdii poland waxay sheegtay inay soo riday ugu yaraan saddex diyaaradaha aan duulaalayn ee ruushka kuwaas oo soo galay hawadeeda khayaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaara waana intaa warka waxaa idin socodsiinayay anugu cabdiqaadir maxamed iyo macnah dow warka iga seegana waxay dib ugu daalaacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johor sidaas iyo nabadgeliyo